barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa arbaca bisha julaay waa labayo toban sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo xuseen barre iyo caashe ibraahim aadan
qodobada aan idinku haynana barnaamijka waxaa ka mid ah dhallinyaro qurbaha ka tegay oo dib u heshiisiin iyo isku soo dhowaanshiyo ka dhex bilaabay dhallinyarada ku nool cabadwaaq ee ay calaaduhu kala irleeyeen waxaa jiray muddo ka hor haddaan imaan lahaayoo kala caawuda magaalada qayb ka mida inayna tageen oo lay dhihi lahaa magaraysa xaafaddaas ma tegi kartidoo nin dhallinyaraaho asagoo xaafaddii iska dhex maraya dhahaya anigu waxa weeye waxna ma dilin cidna ma ii sheegeen inay disheen ma u malaynayo cidaan wax ka geli ma jiraan haddii tayda geshana waxa weeye magaraysa qofna ma baajin karo walow aan si kastaba aan u dhuuntaa sidoo kale waxaad maqli doontaan xamaaliinta iyo muruqmaqalka ka xoogsada suuqyada magaalada boosaaso oo cabasho ka muujiyey saamaynta uu ku yeeshay suuqa boosaaso oo albaabada loo xidhay khilaaf u dhexeeyey maamulka puntland iyo ganacsatada dartii faarax nuur aadan liiban xamaali baan ahaan bakhaaradii aan ka xamaalinaynay waa la xiray dee annagana sidii baan ku noqonnay xamaal la'aan dee kulley waa un iska suud ilaahay wakhtigiis ilaahay yidhaahd un baan arkaynaa waa dhibaato un dhib mala dhibaato le waa un dee goortii la yidhahdo waa la furay ay ku kala baxaan annagana waa un sidaas un bisaarad u ahaan doonna ama waa un heli doonna ilaahay un baa jooga kulley xubintii cayaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warka caalamka
wiilka uu dhalay madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inaanu aabihii u sheegin kulanka uu la yeeshay qareen u dhalatay ruushka kulankan ayaa dhacay sanadkii hore wiilka uu dhalay madaxweyne trump oo lagu magacaabo donald trump jr ama donald trumpka yar ayaa beeniyey inuu jiray iskaashi dhex maray ruushka iyo kooxda maamuleysay ololihii lagu soo doortay madaxweyne trump waxaana uu eedeymahaasi ku tilmaamay kuwo micno daran donald trump ka yar ayaa hadalkan ka sheegay waraysi uu siiyey telefishanka fox news madaxweyne donald trump ayaa ammaanay tallaabada uu qaaday wiilkiisu ee ah in uu shaaca ka qaado iimeylada la xidhiidha kulankii dhex maray isaga iyo qareenka u dhalatay dalka ruushka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa saddex bilood dib u dhigay go-aan kama dambays ah oo la filayey inuu ka qaato in si joogto ah dalka suudaan looga qaado kheyraadda dhaqaale ee maraykanka uu saaray madaxweyne barack obama ayaa ka hor inta uusan xafiiska ka tegin bishii januari waxa uu saxiixay amar madaxweyne oo si kumeel gaara xayraadda dhaqaale uga qaaday suudaan muddo lix bilood ah trump ayaa shalay oo trump ayaa arbacadan maanta ah waxa uu wajahay waqti kama dambaysa oo haddii uusan tallaabo qaadin ka dhigi lahayd xayraadda laga qaaday suudaan mid joogta taa beddelkeeda ayaa trump waxa uu saxiixay amar madaxweyne oo cusub oo saddex bilood oo dheeri ah ku daray muddada kama dambaysta ah muddada kumeel gaarka ah kuna ekaysiiyey ilaa iyo labaiyo tobanka bisha oktoobar
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a qaar ka mida dhallinyarada muruqmaalka ah ee ka xamaasha suuqyada magaalada boosaaso ayaa v o eda uga waramay saamaynta dhaqaale ee uu ku yeeshay bakhaarada iyo goobaha ganacsiga magaalada oo la xidhay kadib markii uu muran ka dhex dhacay canshuurta oo la kordhiyey oo ay ganacsatadu go-aansadeen in ay albaabada u xidhaan suuqa wariyaha v o eda yuusuf maxamed yuusuf ayaa warbixintan boosaaso nooga soo diray waxaa xidhan xarumihii ganacsiga ee magaalada boosaaso sababtuna waa muran dhinaca cashuurta u dhexeeya ganacsatada iyo weliba maamulka puntland kuwaas oo ka cabanaya cashuur lagu soo rogay arrintan ayaa waxay saamaysay dhallinyaradii ka xamaalan jirtay baqaarada waaweyn ee ku yaalla suuqa ganacsiga magaalada boosaaso kuwaasoo isugu jira kuwa gaadiidka xamuulka ah raraa iyo weliba kuwa gaaray gacanlayaasha ah oo nolol maalmeedkooda kala soo bixi jiray suuqa magaalada boosaaso haddaba waxaan tegey suuqa magaalada boosaaso oo aan kula kulmay dhallinyaro horay uga xamaalan jidhay baqaarada magaalada boosaaso oo saameyn adag ay ku yeelatay xirnaanshaha bakhaarada magaalada boosaaso haddaba waa kuwanaa qaar ka mid a dhallinyaradan oo aan kala sheekaystay saamaynta ay ku yeelatay xanibaadda ganacsiga magaalada boosaaso nuur salaad khayleeleela Eh, nuur maxaa qabataa gaargacanlaa maalad boosas kaxmaash gaargacankaasa ku xamaashta baqaaradan kaxamaalana
Eh, suuq waa xiran yahay maalintii saddexaad saamayn nocee idinku yeelatay wallaahi saamaan aad iyo aad u weyn baa nugu yeelat maadaama baqaaradii ka xiranayn oo oo kaxamaalanayn oo wada xiran yihiin annagana guryihii reer- reerkii carruurtii caan iyo waxa naga rabaan meelan ku noqono male baqaaradiina waa xiran yihiin maanta kule saddex baqaaradii waa xiran yihiin wallaahi saameyn aad iyo aad u weyn baa nugu yeelat sax Eh, horey markaa u shaqayn jidhay eh, nolol maalmeed maxaa heli jidhay wallaahi nolol maalmeedkan waan ugu filneed markii ebel hor shaqaysi jirnay nolol maalmeedkan waan ka dhacsi jirnay wax naga haleysnaa jiray ma ma jiraan aa hadda halkan aad joogtaa ma wax rajaa baa qabtaa wallaahi dowlad puntland waxaan ka codsanaynaa in baqaara dibna u furaan oo xamaaligan iyo waxayn oo cayaalkayn u xamaalin oo dib oo noloshayn oo ugu fiicnaataan rajaynaynaa annaga halkaan baa iska fadhinaa baqaaradii waa xiran yihin waa kan waa ujeedaa ganacsatadii akoonadooda oo buuxa guryahooda iska fadhiyaan ay carruurtooda wax iskiisana annaga meel sahal iyo wax ka furan akoon wax ka shugana male baqaaradii ka xamaalinaynin waa kuwana waa wada xiran yihin waa ujeedaa marka waa kaasee de sax faarax nuur aadan liiban xamaali baan ahaan bakhaaradii aan ka xamaalinaynay waa la xiray dee annagana sidii baan ku noqonay xamaal la-aan dee kulley waa un iska sugu ilaahay wakhtigiis ilaahay yidhaahdo un baan arkaynaa waa dhibaato un dhib malaa dhibaato le waa un dee goortii la yidhaahdo waa la furoy ay ku kala baxaan annagana waa un sidaas un bisaarad u ahaan doonaa ama waa un heli doonaa ilaahay un baa jooga kulley Eh, xamaali nocee ayaa qaban jidhay marka hore xamaali si dhismahoo keento ama kiish wixii markaasna noo diro aan ka ahan tubeysto tubeysti iyo eh, shaqa dhagax ayaan ka ahan wixii xamaali ah waan qabanaa oo kale ha gawaarida la saaro gawaarida rartaa xagga u baxaan marka maxaa sii saadhaan gawaarida gawaarida waxaan saarnaa loox sibir eh, alaabada dhismaha ah intaasaan saarnaa Waaye, marka hore eh, lacag intee baa ku xisaabtami jidhay markii howlaha ganacsiga u furnaa lacag adi saddex boqol afar boqol intaasaan ku xisaabtamayna laakiin haddar ma bahayno baqaaradii anba ka shaqaysanaynaabi xiranba maxaa la helaa maxaa laguu sheegay marka sababta loo xiray dee waxaa lagu sheegaa baqaaradii iyo canshuurta lagu badi baa layidhi waxay waa kacsan yihiin canshuurtana naaga yareeyo ayagana sidaas unbay kulley udoodayaanay u xiran yihiin baqaaradii saameyn nocee idinku yeelata marka ciyaal baana sugayaa maataa gurigu noo joogto wallaahi billah waa waa iska rablaa in nano- in la furo lakala ganacsado xaggiyo xagga wala wax lakala hela annagan aan sidii wax ku helno Me- meeqa sac baa halka timid
saakii baan imaaday haddana waxba ma hayo bal waxaad iga warantaa maxaa heshay markii intii suuqa xirnaa wallaahi saaki iyo hadda wakhtigaa waxaa la maryaa wax- in wax aan helin ma laa waare weli waa iska joogaa magaalada Eh, maxaa codsi oo jeedin lahayd waxaan codsi joodin lahaa inay ay nimankan labadan qolo kolley inay waxa dadkan wax laga dhimo ayagana sidii wax ku qaataan annagana sidii aan wax ku qaadano noo furo baqaadan rabalin iska xambaalino xambaaladkan iskan faarax nuur aadan liibaan abuu hamaali ahaa macnaa kiishishka iyo safiitooyinka looxan raro jiray macnaha baqaararkan isaga hamaalinayna maanta kule saddex eeb meesha way xiran tahay macnaha annaga ballaakeedna waan nahay garbkaasaan ka hamaalanaa bes maalintii weyna waa qadaynaa maalintii halnana waa kas macnaa waa cunaynaa haddii carruurtii aabeel nagu sugaysoba maxaan samaynaa marka marka hore maxaa qaadan jidheen lacag maalintii adeeg si oo macnaa qutuul daruuru loo helma maalin laba boqol mar saddex boqol mar boqol saasaan u helayna macnaha saameynta idinku yeelatay bal ka war wallaahi saamad naga hesha saaxib fool ay uweyn tahay macnaha talaba ma hayna beerdedebi halkan soo fidhana waa ujeedaa aa maxaa la idinku sheegay sababaha bakhaaralada loo xiray dee anshuurtaa laga dalacay aa ayagina waa diidinyi waa xirteenba annagan derbiyaashaan iska fidhinaa maxaan samaynaa aa dee xaafadda se se weji looga laabta ma hayna be balaa weji waay xaafadda dee carruurta marka u tagtid be beel bay rabaan maxaan samaynaa maba hayna be mise berri baa aadan shaqayn maanta kule saddex waa haa maanta kule saddex derbiyaasha iska fidhinaa wallaahi meeshan waa xirxiran tahay Eh, shaqadan maahay shaqa kale qaban ka dhaman jidhaa maba hayna be shaqa kale aan qabanayna aa intaanaan nolol maalmeedka aan ka dibrinayna tanna saanayba noqotay bes waayo aa inaad dee waxaan cod jeedinaynaa inaan baqaararka la furo aan ku wada hamaalino aa taasaan jecelnahay macnaha waxaa la yidhahdaa cabdiwaasac waa magaalada ujeeda wala inay baqaarada xiran yihiin waa sida saameyn waxay nugu yeelatay micnaha amal la-aanna waa jirtaa ee wuxuu ilaahay noo sahlana waa magaalada waa ka helnaa xaafadaha iyo magaalada kulle haddaan hadda xaafad iska aadna xaafadda baraf iyo waxbaan ka helaynaa magaalada waa ka ujeeda micnaha inan qadinin inan qadinin inan qadinin baa u dhow micnaha waa sida Eh, bal waxaad iga warantaa waa maalinta saddexaad bay xiran tahay ma jiraan inaad ganacsatada la hadasheen oo idiin sheegeen suuqa la furi doono oo rajaa qabtaan waxay leeyihin micnaha hadda anaga waxaan looga dalahay xagga canshuurta canshuurta anaga canshuur hadda goor in la qaado waa ogeyn laakiin wax ayaga lagu daray anaga war uma hayno waa kaa malow saameynta galow waa saameyn xagga cunaqabadka xaggeeda ah magaalada waa ku haynaa waa kaa arrintan ayaa socota muddo saddex maalin ah iyadoo maamulka puntland weli si cad aysan uga hadlin xayiraadda ganacsiga xarunta dhaqaalaha puntland waxaase jira shir u dhexeeya maamulka iyo weliba ganacsatada oo ka soconaya rugta ganacsiga iyo warshadaha puntland iyadoo aan la ogeyn ilaa iyo iminka waxyaabaha laysku afgartay yuusuf maxamuud v o e boosaaso
meelo badan oo ka mid a koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxaa muddo dheer ka socday dagaallo wejiyo kala duwan leh oo kala dambeeyey dad badan ayaa degaanadoodii ka barakacay halka meelaha qaarna uu yaraaday isdhexgalka bulshada ee meelo ee magaalo keliya ku wada nool dhallinyarada degmada caabud waaq ayaa la sheegay in ay dagaaladaasi saameyn xoog leh ku yeesheen hase ahaatee dhallinyaro qurbaha ka tegay oo asal ahaan ka soo jeeda deegaanka ayaa dhowaanahan waxa ay ku guda jireen howlo ay dhallinyarada isugu soo dhoweynayaan waryaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan nooga soo diray gaalkacyo colaado badan oo ka jiray degmada cabuud waaq waxa ay saameyn ku yeelatay dhallinyarada in badan oo dhallinyaro ah ayaa dagaaladii dhacay saameyntu waxa ay sababtay in ay ku kala xirmaan bashiir maxamed ow cali waxa aad ka mid tahay dhallinyarada degmada cabuud waaq gaar ahaan ee kuwooda ka yimid ee dalalka qurbaha barnaamijkan isdhexgalka dhallinyarada aad bilowdeen maxay tahay sababta idinku dhalisay ee aad u bilowdeen in dhallinyaradii isdhexgal aad u samaysaan bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantaha cabdiwaaxid walaale waxa weeye markaan magaaladan nimid degmada caawdaaq oo magaalada aan ku dhalnay marka markaan aragnay colaada eemahan oo dhan ka jiray intii muddadii lasoo dhaafayba kadib dhallinyaradii waa kala xirxiran tahay qol walba meeshoodii bay gashay waxaa yaraaday isdhexgalkii bulshada waxaan samaynay dhallinyaradii baan dhexgalnay qol walba meeshii ay joogtay baan ugu tagnay wareesyaan ka soo qaadnay markaan ogaanay dhallinyarada wax dhibaato hoosaas u siiween inaysa dhex jirin colaadan ay tahay mixniin sheeg cabsi iyo tuhun ku salaysan oo qof walba uu baqayo ayaan waxaan qaadanay go-aan ah inaan wax ka qaban karno sidii aan sidaan wax uga qaban lahayn sidii aan isugu keeni lahayn dhallinyarada oaan uga shaqayn lahayn isdhexgalka bulshada dadaalkaasaan ku jirnaa qeybo badan oo aan la kulannay oo dhallinyarada ka mida degmada caawda oo ka kooban lix xaafadood lixda xaafadoodba dhallinyaradii ku deganeed waa la kulannay intubana isku hadal iyo macnihii sheeg soo dhoweyn baan kala kulannay wanaagsan waxayna noo sheegeen inay diyaar u yihiin inay nagala qayb qaataan isdhexgalka bulshada markaana waxaan qorsheynaynaa keliya inaan isku keenno dhallinyaradaas aan dhahno idinkaa walaalaha idinkaa degmada wada degan idinkaa ay noloshu idinkugu jirtaa iyo nabaddu dan markii dhallinyaradu isdhex gasho oo ay isku meel wada yimaadaan shaaha isku meel ka wada cabaan isku meel ka wada daawadaan moviiska waxaa halkaas ka soo baxaya in colaaddii dadku manisheeg fufinayeen ay soo afjaranto oo dadkii degmada joogay guud ahaan shacabka degmadu ay dareemaan inay magaalada ka jirto nabad dadku ay colaaddii iloobaan markii la arko dhallinyaradii oo nooc walba leh xaafad walba leh oo isdhex marayso oo xaafadan dhallinyaradii joogta xaafadda kale ay joogto xataa haddii ay colaado yaryar jireen waxaa sahlan inay dadku iloobaan oo isdhahaan magaalada wax dhibaataa kama jiraan marka waxaan dareenay kala qoqobsanaantan iyo dhallinyaradaana mid walba micniisha geeskiisa u xiran yahay inay sii joogteynayso inay u ekaato degmada cawdaaq meel colaaduhu ay ragaadiyeen colaaduhu ay la hareen marka arrintaasaan ka shaqeynayna walaale meel fiican bayna noo maraysa bashiir kulamadii aad samayseen iyo dhallinyaradii aad la kulanteen wax ku cajabgeliyey oo deegaanka horay faker ah oo aadan uga qabin oo markaa kuu soo baxay ma jiraan cabdiwaaxid markaan magaalada imaanayey runtii waxaway fikirkan ka haystay yes fikiro badan oo ka duwan baa macnihii ii sheeg iyo waxyaaba badan oo cajabgeliya umbaan macnihii ii sheegay la kulmay tusaalahan oo kale aniga markaan imaanayey hadda aniga bashiir ahaan waxaa jiray muddo ka hor adugu laba bilood kahor saddex bilood ka hor haddaan imaan lahaayoo kala caawuda magaalada qayb ka mid inayna tageen oo laydhihi laha magaraysa xaafaddaas ma tegi kartidoo waxaada u imaan micnihii sheegeen saameyn jirtay awgeed marka markaa magaalada dhallinyarada uu xaafad walba nasiib wanaag waa ii furnayd meel waxaa weeye xaafad kasantaji waxaa laga yaabaa inaad ku aragtid nin dhallinyaradiisa asxaabtiisa isku familka ahaayeen oo isku reer ka ahaayeen aysan xaafaddaas ka soo bixin nin dhallinyaraah oo asagoo xaafaddii iska dhex maraya aan kala jeclayn dhahaya anigu waxa weeye waxna ma dilin cidna ma ii sheegeen inay dishana ma u malaynayo cidaan wax ka gelay ma jiraan haddii tayda geshana waxa weye magaraysa qofna uma baajin karo walow si kastaba aan u dhuuntaa marka waxyaabii aadka iyo cajabta geliya waxaa ka mid ahaa dhallinyarada ayagu ku dhiiratay inaysan dhagaha u furin waxyaabaha tuhumka iyo colaadda ku salaysan ee isdhex maraya mar kasta ayagoo haba kala duduwanaadeen xaafado kala duduwan ha ka yimaadeen qabiilo kala duwan ha ka yimaadeen laakiin ayuu yiri cawdaaq baa nahay haddii xataa reerkaygu dilo reerkaygu wax dilo iguma qasbayso reerkii wax laga dilay inaan ka cararo oo anugu aanan magaraysa iisha wax geysan marka waxyaabahaasa ka mid ahaa waxyaabihii aadka iyo cajabgeliyay runtii
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhallinyarada cabud waaqa oo ka hadlayey sida magaaladu ay uga shaqaynayso isdhexgalka dhallinyarada taasoo ay hormuud u yihiin dhallinyaro u dhalatay deegaankaasi oo qurbaha ka tegey waxay u warramayeen waryaha v o magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq
haatan aynu ku wadalasano codka fanaanka maxamed biike iyo heeskiisa nolosha cusub soo dhowee
yahay cashaquu ka gaday oo kale caqligeedie xusuusku casuumane ciladaa wehel moodaysaa moodaysaa ciladana wehel moodaysaa yahay cashaquu ka gaday oo kale caqligeedie xusuusku casuumane ciladaa wehel moodaysaa moodaysay ciladana wehel moodaysaa hacaban waxaan kugu idhiye hacaban ilmada ilmada ilmada abtanaa culay baanku idhi cawana tasho baanku idhi cawana tasho baanku idhi hacaban waxaan kugu idhiye hacaban labtanaa culay baanku idhi cawana tasho baanku idhi cawana tasho baanku idhi nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee yahay calwaa ha noqon nasiibkana haw cadhoon hadduu calafkaa ceshaday wadoo way tagtee ilow haa way tagtay wadoo way tagtee ilow yahay calwaa ha noqon nasiibkana haw cadhoon hadduu calafkaa ceshaday wadoo way tagtee ilow haa way tagtay wadoo way tagtee ilow kacugo waxaan kugu idhi kacugo gayanka calmabaan ku idhi cidaad qalbigaan ku idhi maruun maruun maruun cilbax baan ku idhi maruun maruun maruun cilbax baan ku idhi kacugo waxaan kugu idhiye kacugo gayanka gayanka gayanka gayanka calmabaan ku idhi nolosha cusub soo dhoweeye fanaanka maxamed biike intaas haddaanu ku dhaafno dhinacii ciyaaraha in markana jaleecaynaa waxaa inoo haya maxamuud mascade
kulanti waxaan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha habeenkii xalay ahaa kulamo xiise badan oo ka mida koobka goldkabka loo yaqaano oo si xiise leh u socda ayaa waxaa iskaga hor yimid waddamada kostarika iyo kanada iyo honduras iyo faranja guyana waxaana kostarika iyo kanada kulankii dhex maray ay ku kala baxeen hal iyo hal bareeja halka honduras iyo weliba faranja guyanana iyaguna ismari waayeen ooy eber iyo eber ku kala tageen caawana kulan xiise badan ayaa waxa uu dhex marayaa waddamada banama iyo nikaragwa haatanna haddii aan jaleeco halkaa iyo waddanka jarmalka ciyaaryahanka hemes rodriguez ee muddada u ciyaarayay kooxda kubadda cagta ee real madrid islamarkaasina kabtanka xulka qaranka ee colombiya ayaa haatan waxa uu laba sano heshiis la galay kooxda kubadda cagta ee bayer munikh iyadoo labadaasi sano uu kooxdaasi dayn kula joogi doono ciyaaryahankan oo muddadii u ciyaarayay kooxda real madrid weliba maalmihii u dambeysay uu macallinka ka ahaa tababaree sinadiin zidaan waxa uu noqday ciyaaryahankani mid aan safka hore ka ahayn xidigaha uu sinadiin zidaan ku xisaabtamo ha yeeshee macallinkii isaga ka horreeyey carlo angelotti oo isagu haatan macallin u ah kooxda bayer munikh ayaa markii hore ahaa ninkii soo iibiyey ciyaaryahankan isla isagii ayaa haatanna dalbaday in la keeno bayer munikh carol hansen romaniga guddoomiyaha kooxda kubadda cagta ee bayer munikh oo ka hadlayey lasoo wareegitaanka ciyaaryahankan ayaa waxa uu sheegay in ciyaaryahankani uu yahay wixii ugu wanaagsanaa amaba riyadii ugu muhiimsanayd ee uu rajeynayay inuu rimoodo macallinka kooxda bayer munikh ee carlos angelotti taasi oo tilmaan ka bixinaysa inuu angelotti ku qanacsan yahay xirfadda iyo laacibnimada ciyaaryahankan sidaa darteed buu yidhi carol hansen romaniga waannu ku faraxsannahay inaan ciyaaryahankan la soo wareegno haatanna dhinaca xanta suuqa kaliibsiga ciyaartooyda haddii aan si kooban u jaleeco ciyaaryahanka arig dayer ee u ciyaara kooxda kubadda cagta ee tottenham hatsba ayaa waxa uu leeyahay waxaan doonayaa inaan ku biiro kooxda kubadda cagta ee manchester united iyo gegideeda old travor hase yeeshee waxaa taa ka xigta ciyaaryahankan in kooxda manchester ay bixiso lacag gaaraysa konton milyan oo ganiga ingiriiska taasi oo ay tottenham ku xirtay la wareegitaankiisa ciyaaryahanka ros barkley u ciyaara kooxda everton ayaa warar soo baxaya waxaay sheegeen in ciyaaryahankaasi laga yaabo xilli ciyaareedkan inuu ka tago kooxda everton kadib markii laga reebay safaray kooxdaasi ku tegaysay waddanka tanzaniya ciyaaryahankan ayaa in dhoweydba waxaa muuqanayay in macallinkiisa ronald kuman iyo isagu ay kala joogaan taasi oo tilmaamaysa in ciyaaryahankani uu ku biiri karayo kooxa kubadda cagta ee waddanka ingiriiska ciyaaryahanka monoko u ciyaara ee la yidhaahdo imbebana waxaa warar soo baxay sheegayaan in saddex saacadood oo kulan la qaatay macallinka arsenaal arsen fenger wararkaasi oo sheegaya in ciyaaryahankan ay ka wada hadleen mustaqbalkiisa iyo halka uu ku dambayn doono oo in dhoweyd bay wararku sheegayeen in arsenaal ciyaaryahankaasi ay doondoonaysay atletico madridna waxay isku dayeysaa inay ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta ee chelsea ee diego costa la soo wareegto walow aanay ciyaaryahan soo iibsan karaynin tan iyo bisha janawari ee sanadka soo socda dhegaystayaal inta ayaan kusoo gabagabaynayaa xubintii ciyaaraha tan iyo kulan dambe waa maxamuud mascadow idinla sidaa iyo nabadgelyo
aada ayuu mahadsan yahay maxamuud mascade iyo xubintii cayaaraha haatanna waxaad ku soo dhowaataan codka fanaanka cawaale aadan iyo heestiisa tamashle
kaasi fanaanka cawaale aadan ayaan kusoo gabagabaynayna baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
Yeah.